الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الربا waxaa u fasilaya waxaa la yidhahda ribada ribada waxoogay hordhaca ayaynu ka soo samaynay hadda waxaynu gudagelaynaa insha allahu tacaala bal sida uu sheekha uga hadlayo wuxuu hi bialifin maqsuura riba alif maqsuura oo aan la madin ayaa lagu aqrin ra'dana la kasrinayo ribaa luqatan xagga luqada aziyaadatu waa dheeraad iyo korodh wa sharcan xagga sharciga marka ribo laga hadlayana waa muqaabalatu ciwadin ciwad iyo shay wax lagu bedelanayo oo la qaabiliyo biaakhare mid kale majhuuli tamaahuli kaasoo laga jaahil yahay isleekaanshihiisa fii micyaari sharci sharcigu waxa uu wax ku beego aan la garanay inay isku leegyihiin xaalat alcaqdi xilliga caqdiga iyo heshiisku dhacayana laga jaahil yahay oo aan la ogayn aw ama maca taakhiirin dibdhigid lala qaba filciwadayni labadii shay la isku beddelayay labadiiba la dibdhigo oo aan meesha aanay oolin aw axadihimaa ama midkood la dibdhigo waxaa sheekhu raximah ullahu tacaala uu leeyahay faslun fi riba ribo markaa waxaa lagu akhrin bialifin maqsuura alif la gaabiyey oo aan la madin ra'dana markaa la kasreeyo ribaa weeye luqatan xagga luqada carbeed aziyaadatu waxaa la yidhahaa kororh iyo dheeraad ayaa la yidhaahdaa ihtasad wa rabat bimacnaa zaadad wa namad raba shay-u bimacnaa wuu kordhay shaygu marka uu kordho ama waxa u kordhay caqdihaada ama wax kala haadee ayaa luqada carbeed rabaa asalkiisa la yidhaahdaa wa sharcan xagga sharcigana fuqahadu tacriifyo kala gedisan ayay u leeyihiin hase ahaatee tacriifka ay shaaficiyadu ay ku tacriifiyaan waxa weeye muqaabalatu ciwadin waa ciwad iyo shay wax lagu beddelanayo ciwadka hadda waxaa laga wadaa waa shay gaara oo wax lagu beddelanayo weliba ciwadkaana waxaa laga wadaa shayga rabowiga ah shayga ribadu gasho shayga ribadu gashona saynu arki doonno waa lacagta iyo raashinka waa lacagta iyo waxa la quuto marka muqaabalatu ciwadin shay ciwad ahoo wax lagu beddelanayo oo kaa rabowiga ah oo la qaabiliyo oo la weydaarsado oo la dhaafsado weeye biaakhara ciwada kale oo isagana rabowiya ayaa la qaabilinayaa oo laga horgeynayaa oo la isweydaarsanaya la isdhaafsanayaa kaasoo hayru majhuuli tamaahuli isleekaanshihiisana aan la ogayn labadaa ciwad ee isku jinsigaa ee la isweydaarsanayo ee la isdhaafsanayo ee majhuuli tamaasuli isleekaanshahoodiina laga jaahil yahay ee aan la garanaynin cibaarada qarrida khayru macluumi tamaasuli bay yidhahdeen isleekaanshahooda aan la garanaynin oo inay kala badan yihiin ayaa laga ayaa ayaa la og yahay ama lama oga inay isleegyihiin iyo inay kala badan yihiin toona waa muqaabalatu ciwadin biaakhare la qaabilsiiyo oo la dhaafsado majhuuli tamaasuli iyadoo isleekaanshahoodana laga jaahiliya oon la garanaynin fii micyaari sharci sharcigu wuxuu wax ku beego ee wax lagu kala iibsado ee wax la ysku dhaafsado marka lagu eego yacnii aanay isku leegyihiin aan la ogeyn markaa majhuuli tamaasuli isleekaanshahooda kaasoo aan la ogayn ay isku leegyihiin fii micyaari sharci sharcigu wuxuu wax ku beego sharcigu waxa wax ku beegaana waxa weeye dee waa miiska shaygii la miisayey iyo miisaanka shaygii la miisaamayey tirinta shaygii la tirinayey dhudhuminta shaygii la dhudhuminayey waxa sharcigu wax ku beega ee wax lagu kala gataa ama waa miis ama waa miisaan ama waa tirin ama waa dhudhumin yacni waxyaalahaa sharcigu uu wax ku beego ee wax lagu kala gato aan la ogayn inay isku leegyihiin xaalat alcaqdi weliba xilligaa caqdiga la samaynayona aan la ogayn oo laga jaahil yahay haddii marka dambe lama ogaado yacnii laakiin xilligaa la kala gadanayo inay isleegyihiin iyo inay kala badan yihiin aan la ogayn marka dambe haba soo baxaanba kuwa isleege iyaduna ribadii ayuunbay noqonaysaa marka waa saddex tacriifoo waa yacnii saddex qayboodoo ribada ka mida ayay markaa tacriifinayaan midi waxa weeye waa kaa hore oo waa laba shay oo rabowiya oo la isqaabilinayo la iska horgeeliyo la isdhaafsanayo la isku iibinayo iyagoon la ogayn isleekaanshahooda ay isku leegyihiin sharcigu wuxuu wax ku beegu ku iibiyo xilliga caqdiga inay isleeg yihiin aan la ogeyn kaasi waa mid aw ama maca taakhiirin fi lciwadayni waxa weeye muqaabalatu ciwadin biaakhara waa shay ciwad oo wax la dhaafsanayo oo la qaabiliyo dhaafsan mid kale maca taakhiirin fi lciwadayn iyadoo labadan shay ee rabowiga ah ee la isku iibinayo labadiiba meesha ay ka maqan yihiin oo labadoodiiba la dibdhigay kalaqaadashadoodii aw axadihimaa ama midkood ayaa markaa meeshii ka maqan midna waa yaallaa kii kalena waa ka maqan yahay kaas ayaa ribo la yidhaahdaa oo ka hore markaa waa ribal fadligii waa ribadii markaa aynu sheegnay ee ashyaada isku midkaa la isku ibinaye la kala badinayey kan dambana markaa ribal qardigii iyo ribal yaddigii ayay ayaguna noqonayaan haddaba war riba ribadu sideedaba xaraamun waa xaaraan wa innamaa yakuunu ribaduna waxay noqotaa fi dahabi waalfida dahabkiiyo fidada wa fi lmadcuumaati iyo waxyaalaha la quuto wahiya madcuumaadkuna maa yuqsadu qaaliban waa waxaa sida badan looga qasiya liطucmi quudasho ikhtiyaatan quudaysi loo quuto ow tafakuhan ama faakahaysi iyo macaansi ow tadaawiyan ama isku daaweyn loo isticmaalo walaa yejri ribaa ribadu kuma dareerto oo ma gasho fii kayri daalika kuwa wixii aan ahayn waxau sheekhu yidhi raximah ullahu tacaala wariba xaraamun shayga ribada la yidhaahdaa waa xaaraan noocay doontaba ha ahaato afartii qaybood ee aynu soo sheegnay qaybtoodna ama ribalfadli ha noqoto ama ribalyad ha noqoto ama ribalnasiiha ha noqoto ama ribal qardi ha noqoto midkay doontaba ha noqotee ribo dhammaanteed waa xaaraan waana sharaa'icdii oo dhan waa lagu xarimo shareeco lagu xalaaleeyey ma jirin waana macsiyada ilaahay uu tilmaamay alliya rasuulkiisu ay la dirinayaan cidda ku mucaamaloota markaa ribada horta iyadu waa xaaraan haddaba riba halkay noqotaa wa innamaa yakuunu ribadu waxay noqotaa fi dahabi waalfida dahabka iyo fidada oo markaa dee lacag ahaan xilligaa loo isticmaali jiray dahab iyo fido markaa ayay gelaysaa ama markaa lacag ha ahaadaan ama macdantoodii ha ahaadaane wa fi lmadcuumaati iyo waxyaalihii madcuumaadka ahaa ee la quudanayey wa hiya madcuumaadna waxaa la yidhaahdaa maa yuqsadu waa waxa looga qasiya haaliban sida badan liطucmi quudasho ikhtiyaatan quudaysi yacnii wixii quud baa laga dhiganayaayo quud ahaan ayaa loolooga qasinaya qaadashadiisa iyo cunidiisa aw tafakuhan ama faakahaysi iyo macaansi iyo khudrad ahaan aw tadaawiyan ama tadaawi iyo wax ku hagaajin iyo wax ku farsamayn iyo wax ku daaweyn ayaa markaa looga qasinayaa kaas ayaa madcuumaadna la yidhaahdaa waxaana markaa arrintaa ay u deliishanayaan amaba ay tilmaamayaan xadiidka imaamu muslim warinayo nebigu sala la ala sl wuxu uhi addahabu bidahabi waalfidatu bilfida dahab dahab lagu iibinayo fida fida lagu iibinayo waalburu bilburi washaciiru bishaciiri watamru bitamri waalmilxu bilmilxi mihlan bimihli sawaan bisawa yadan biyad markaa wuxuu sheegay dahab iyo fido ayuu sheego halkaasi waa lacagtii raashinkiina wuxuu ka sheegay bur iyo shaciir oo heeda iyo timir iyo milix ayuu ka sheegay lix shay ayuu markaa sheegay afar raashine iyo labadaa lacagta ah ayuu sheegay haddaba waxay leeyihiin marka iminka la yidhaahdo maa yuqsadu haaliban sida badan waa ka looga qasa liucmi quudashadiisa ka loo qasyaa la dhaha ikhtiyaatan yacnii loo quuto quudaysi oo quudka dhigasho waa burka iyo shaciirta iyo wixii la midka ahaa ow tafakuhan ama faakahaysi dee waa timirtii iminka ku aw sheegay waa timirtii iyo zabiibtii iyo wixii la midka ahaa ow tadaawiyan tadaawiguna waxa weeye waa milixdii oo ama dee waa wax jidhkii hagaajinaya ama waa wax raashinkii markaa hagaajinaya milixduna waxa weeye raashinkii ayay hagaajinaysaa haddaba lixdaa shay ee nebigu uu sheegay ma lixdaasunbay ku eg tahay ribadu mise yacnii cillo ayaa ama maxay tahay cillada ribadu qolada daahiliyada la yidhaahdo iyo nimna caqiil laydhaha xanaabilada ka tirsani ayagu waxay qabaan in ribada intaa nebigu uu ku sheegay inay gelayso afartaa shay ee raashinka iyo labadaa lacagiyo inay gelayso wax kale aanay gelaynin halka asxaabulmadaahib intooda badane ay qabaan inay maye wixii kuwan la sheegay lamidkaana ay gelayso waayo haddaba cilladu maxay tahay cilladu waxay leeyihiin dahabkan iyo fidadan waa lacagnimadan markaa waxa la yaariyo wixii lacag ee lacag loo isticmaalo oo dhan ayaa markaas soo gelaya raashinkan la sheegayna waa raashinnimadanoo waxa la yaariyo wixii markaa raashinahoo dhan ee la quuto ee ama quudaysi loo quuto ama khudaaraysi iyo faakahaysi loo quuto ama wax ku hagaajin ama jidhka ha lagu hagaajinaya ama raashin ha lagu hagaajinaye loo isticmaalo baa isna soo gelaya oo looga qiyaasanayaa oo waa raashinnimadaa waa sida ay markaa shaaficiyadu qabto qolyo kale ayaa qaba inay cilladu tahay inay yihiin miiskan iyo miisaankan oo dahabkiiyo fidadii waa wax la miisaamo waxyaalahan kalena waa wax la miiso idan ribadii waxay gelaysaa wax kasta oo la miisaamo iyo wax kasta oo la miiso idan markaa xadiidkii oo kale oo la miisaamayo ciiddaa haddii la miiso ama la miisaamo oo lagu kala iibsado ribadii way gelaysaa leanna waa makiil mawsuuna ayay noqonayaan haddii markaa minka shaaficiyada lagu socdona waa wixii raashinahuna waxa la yaaliyo wixii kaloo dhammi ma soo gelayaan ribadii maryihii ma soo gelayaan xayawaankii ma soo gelayso culamada qaarkoodna way israaciyaano waxay dhahan waxa la yaaliyo wixii la miiso ama la miisaamo ee markaa la quuto ama lacaga ayay soo gelaysaa miiskii iyo miisaankii iyo raashinnimadii labadiiba markaa way israaciyeen oo kaasay weliba ay sii xoojiyaan markaa waribaa xaraam wey wainamaa yakuunu fi dahabi walfida buu noqday wa fi lmaطcuumaati waxyaalihii la quudanayey wahiya maطcuumaatkuna maa yuqsadu haaliban sida badan waa ka looga qasa liطucmi quudasho ikhtiyaatan mijaati quudasho markaa looga qasiya quudashadiisa ow dafaguan ama faakaysi iyo macaansi ow tadaawiyan walaa yajri ribaa riba ma marto kuma dareerto oo ma gasho fii hayri daalika kaa aan soo sheegnay wixii aan ahayn wixii aan lacag ahayn ama raashinka iyo wixii la quudanaya aan ahayn riba ma gasho walaa yajuusu ma bannaana baycu dahabi dahab in lagu iibiyo bidahabi ma bannaana wala alfidati kadaalika saasoo kale fida fida in lagu yibeera ma bannaana madruubayni kaana laba la jarjaray oo la lacageeye ha ahaadaan aw hayra madruubayni kuwa aan la jarjarin oo la lacagayn ha ahaadaan ilaa mutamaasilay isagoo isleeg mooyaane ey milan bimil milan mid la midoo muqaabalan bimili mid kaleoo lamida la qaabiliyey mooyaane oo falaa yasixu ma ansaxayo baycu shayin wax min daalika kaa ka midi mutafaadilan isagoo kala badan wa qowluhu naqdan uu yidhi ay xaalan isagoo markaa xaallo ah yadan biyadin gacangacanna lagu kala qaatay falow biica shayun min daalika haddii la iibiyo mu'ajalan isagoo wakhti loo qabtay lam yasixa ma ansaxayo markaa waxau sheekhu yidhi markuu intaa inooga soo gudbay walaa yajuusu ma bannaana bimacnaa ma ansaxayo ayaanay ka dhigan tahay baayicu dahabi dahab in lagu iibiyo bidahabi dahab in lagu iibiyo laba dahab laysku iibiyo laysdhaafsado walalfidati kadalik walaa yajuuzu baycu lfidati bilfidati ay kadalik ay bilfidati fida ama silvar in fida ama silvar kale lagu iibiyaan ma bannaana madruubayni kaanaa dahabkaas iyo fidadaasi kuwa la jarjaray oo qaabkan daraahimta iyo danaaniirta ee lacagta ah loo jarjaray oo lacag laga dhigiyaa aw khayra madruubayni may ahaanin kuwa aan qaabkaa loo jarjarine ama qaabkan xullida ee dumarku ay isugu qurxiyaan amaba yacni dee isagoo falladha iyo kuuskuusa midkuu doonaba ha ahaadee in dahab dahab lagu iibiya fida fida lagu iibiya ma bannaana ilaa mutamaasilan inuu isleg yahay mooyaane ay milan bimil inuu yahay mid sidhaba oo isu leeg oo miisaan ahaan isku leeg inuu yahay ay milan mid la mid ahoo muqaabala lagaa bimili mid kaloo la mida xagga qadarka oon ziyaadiya nuqsaantoona lahayn falaa yasicu ma ansaxayo baycu shayin min daalika kaa ka midi mutafaadilin dahabka iyo fidaa marka laysku iibinayo ma bannaana wax ka mida in la iibiyaa ma ansaxayo mutafaadilan isagoo kala badan wa qowluhu yidhi naqdan ay manquudan xaalu yahay mid la tiriyey oo maqbuud ahoo halkaa lagu kala qaatay ay xaalan baa loo jeedaa mid xaalla ahoon wakhti loo qabanoo hadda la kala qaadanayo oo yadan biyadin muqaabadan yadan biyadin gacan gacan la yskaga qaadanoo lagu kala guddoomi falow biica shayun min daalika haddii la iibiyo shaykaa ka mida mu'ajalan isagoo muddo loo sameeyey oon aan la kala qaadanin lam yasixa ma ansaxaya si haddii la kala badiyaba aanu markaa u ansaxaynin taa waxaa u daliila xadiidka imaam muslim warinayo ee nebigu sala allahu cala slm addahabu bidahabi dahabka dahab marka lagu binayo wasnan biwasn waa inuu isu miisaanmaa milan bimili waa inuu isleegyahay waalfidatu bilfida fida fida marka lagu iibinayo wasnan biwasn milan bimil waa inay isleegyihiin faman zaada aw istazaada qofkii kordhiya ama korar doona fahuwa riban riba ayuu noqonayaa walaa yasixu ma ansaxayo baycu mabtaacahu qofku wuxuu iibsaday inuu sii iibiyo ay shaksu qofku xataa yaqbidahu ilaa uu gacanta ku dhigo sawaun baaca uu ka iibiyaa lilbaayici kii ka iibiyey aw ligayrihi ama cid kale ka iibiyaa waxa wanaagsanaan lahayd ba yidhaaheen sheekhu inuu jumladan iyo ta ka dambaysaba inuu dib mariyo oo waxa la xidhiidha ribada lacagta iyo raashinkaba inuu dhicno isu mariyo labadan masale kalena uu dib mariyo laakiin waa dhex geliyey sheekhu markaa wuxu uhi walaa yasixu baycu maa shay iibkii ma ansaxaya ibtaacahu shaksu qofku uu iibsaday iibkiisa inuu sii iibiyaa ma ansaxaya xataa yaqbidahu ilaa uu gacanta ku dhigo sawaun baacaw lilbaayici ka iibiyaa kii ka iibiyey aw ligayrihi ama cid kale ka iibiyaa ma ansaxayo shaygaad iibsatay ilaa uu gacantaada soo galo ma iibin kartid way xadiidka saxiixa nebigu sala allahu alay slm wuxuu ku yidhi ibnu cumar man ibtaaca طacaaman falaa yabiichu xataa yastawfiyahu qofku hadduu raashin iibsay yuu iibinin ilaa uu sii oobsado ow yaqbidahu ama uu gacanta ku dhigayo riwaayo abu daawuudku uu leeyahay waxay tilmaamaysay nahaa rasuulahi an tubaaca silaacu xaysu tubtaac waxa uu nahiyey nebigu in la iibiyo badeecooyinka meeshii lagu iibsaday xataa yaxusaha tujaaru ilaa rixaalihim ay manaasilihim ilaa ay dadka tujaarti guryahoodii ay u qaataan markaad cid wax ka iibsata kala wareegoo gacanta kaga dhig markaad gacanta ku dhigto dabeetana siaad doonto uu iibi markaa ma bannaano inaad kii adoon gacanta ku dhigin inaad kii kaa iibiye ka iibiso inaad mid kale toona ka iibiso innaga hadda waxaa dhacdaa yacnii in alaabda kada taagan qof iibsado dabeetana waraaqihii iyo juwanadii lacagta ku bixiyay u haysto isagoona halkii u dhaafin inuu haddana mid kale ku wareejiyo si alla u kala iibsado shayga aad iibsatay ilaa uu kugu soo wareego gacantaada soo galo ma sii iibin karti waribxu maa lam yudman xadiidkii kalena waa kii ahaa walaa yajuusu ma bannaana bayculaxmi hilib in lagu iibiyo bilxayawaani wax nool sawaun kaana min jinsihi jinsigiisa ahaya ka bayci laxmi shaatin hilibka neef adhiyahoo bishaatin neef adhiya lagu iibiyo oo min hayri jinsihi ama kii jinsigiisa midaan hayn ha ahaado laakiin min maakuulin shay la cuna ka ahaaday ka bayci laxmi baqaratin oo bishaatin lagu iibiyo oo kale weeye waxaa sheekhuu leeyahay walaa yajuusu ma bannaana baycu laxmi hilib in lagu iibiyo bilxayawaani xayawaan iyo shay nool oo masalan waxay weliba samayn jireen marka neefga geela hijabo amaba loo baahdo neef geela in la qasho oo la shiray saabaa dee ninbaa geel qalayey neef geela ayuu qalayay dabeetana wuxuu ku iibsanaya adhi yacnii lug buu bixinayaa neef adhigu qaadanayaa intaa kalu bixinayaa oo neef barkii buu qaadanayo sidaasay samayn jireen tan la diidayaa markaa waa taa haddii imaamulxaakim uu warinayana ana nebiya nahaa can bayci shaati bilaxmi wuxuu markaa nahiyey in neefa xoolaa hilib lagu iibiyo imaamu maaligna muwaطa wuxuu ku warinaya xadiid mursala saciid ibn musayib laga warinaya naha nebiyu can bayci alxayawaani bilaxmi xayawaan in hilib lagu iibiyo ayuu diiday sawaun kaana min jinsihi yacnii ma bannaanin waxa isku mida oo aanan bannaanayn sawaun kaana min jinsihi neef neefgan nool iyo hilibka layskuiba isku jinsi ahaadaan ka bayci laxmi shaatin neef adhiya ayaa hilibkiisii waxaa lagu yidhaha bishaatin dee neef weyn baa markaa qofkan uu qalay oo jeexiisii ayuu markaa neef yaroo baraara siisanaya ow min hayri jinsihi ama jinsigiisaba yuu ahaanin laakiin min ma'kuulin mid kaloo ma'kuul oo la cuna ha ka ahaado ka bayci laxmi baqaratin neef hilib lo'a ayaa bishaatin lagu iibinayaa halkaa uu yidhi min ma'kuulin qayd ma aha kii aan la cunayn lafdiisuna waa saasoo hilib neef adhiga ama neef geela dameer in lagu iibiya ma bannaana oo shayga maakuulka un maaha intaa labadaa jumladood markii uu inoo dhexgeliya sheekhu haddana wuxuu inoogu noqday ribadii ayuu inoogu noqday wuxu uhi wayejuusu waxa bannaan baycu dahabi bilfidati in lagu iibiyo mutafaadilan isagoo kala dheer laakiin naqdan ay xaalan waa inuu yahay midaan wakhti loo qaban maqbuudan oo la kala qibdoodo gacanta lagu kala dhigay qabla tafaruqi wakadaalika almatcuumaatu waxyaalihii la quudanayey ayaa lamid oo laa yajuusu ma bannaana bayculjinsi minhaa jinsi ka mida bimili in lagu iibiyo ilaa mutamaasilan inuu isleeg yahay mooyaane naqdan ay xaalan uu yahay midaan wakhti loo qaban maqbuudan oo la kala gacanta lagu kala dhigay qabla tafaruqi kala taga ka hor mooyaane wayejuusu waxaa bannaan bayculjinsi minhaa jinsi raashinkii ka mida bikayrihi in lagu iibiyo mutafaadilan isagoo isdheer laakiin naqdan ay xaalan aan wakhti loo qabaninoo maqbuudan gacanta lagu kala dhigay qabla tafaruqi falow tafaraqa almutawaayacaani hadday kala tagaan qabla qabdi kullihii dhammaantii intaan gacanta lagu dhigin baatala waa burayaa ow bacda qabdi bacdihi barkii intii gacanta lagu dhigay dabadii ayay kala tegeen fa fiihi waxaa ku sugan qowlaa tafriiqi safqa safqada iyo caqdiga kaiisa labadii qowl ee ku jiray ayaa ku sugan waxau sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala wayejuusu waxa bannaan baycu dahabi bilfida dahab in fida lagu iibiyo mutafaadilan isagoo kala dheer oo kala badan laakiin naqdan ay xaalan xaalaahon wakhti loo qabanin maqbuudan welibana la kala qaatay qabla tafaruqi inta aan la kala tegin oo waa sida markaa xadiidkii uu tilmaamayey isaga yara adahabu bidahabi waalfidatu bilfida raashin kale u raaciyey yidhi walburu bilburi washaciiru bishaciir watamru bitamri walmilxu bilmilx marka la isku iibinayo milan bimil waa inay isleeg yihiin sawaan bisawa yadan biyad laakiin muxuu uhi faida ikhtalafat hadihi اlajnaas markay jinsiyadani iskhilaafaan ee dahab iyo fida la isku iibinayo fabiicuu kayfa shitum si aad doontaan u iibiya idaa kaana yadan biyad marka ay laakiin gacan gacan yihiin ay naqdi yihiin macnaha raashinka iyo lacagahaba markay isku jinsi yihiinee dahab iyo dahab la ysku iibinayo fida iyo fida la ysku iibinayo marka raashigii bariis iyo bariis la isku iibinayo gelay iyo gelay qamadi iyo hadhuudh iyo hadhuudh la isku iibinayo waxaa shardi ah inay isleeg yihiin oo milan bimilin yihiin inay xaallo yihiin oon wakhti loo qabanin inay yihiin maqbuudan qabla tafaruq intaan la kala teginna la kala qaato saddexaasaa laga maarmaana markayse kala jinsi noqdaan ay dahab iyo fido noqdaan ama yacnii bariis iyo hadhuudh noqdaan ama digir iyo bariis noqdaan ama bariis iyo qabadi noqdaan ee ay kala jinsi yihiin waa la kala badin karaayo hal gedbad berihiisa toban qabadi ama gelle waad siin kartaa waad ku iibin kartaa hal gedbad oo digira ayaa toban berihiisa siin kartaa laakiin oo taa tafaadulku waa bannaayey laakiin waa xaalan waa inay yidhi wakhtigaa aan loo qabanin maqbuudan qabla tafaruq intaan la kala tegina waa in gacanta lagu dhigayaa markaa way yajuusu baycu dahabi bidahabi in lagu yihaa mutafaadilan isagoo kala dheer laakiin naqdan waainu ay xaalan waa inu midaan wakhti loo qabanin maqbuudan qabla tabaruqi kala taga ka horna gacanta lagu kala dhigay waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso talow xaalan iyo maqbuudan maxaa u dhaxeeya ama se ay labadaasi kala yihiin xaalan waxaa looga jeedaa waa inaan wakhti loo qabanin maqbuudan qabla tabaruqina intaan la kala tegin way la kala qaataa tusaale ahaan hadday labada qof wada fadhiyaan oy saacado wada joogayaan oo ay heshiis galaan inay dahab iyo dahab isku iibiyaan ama dahab iyo fidnoisk ama raashinka isku iibiyaan laakiin ay yidhaahdaan hadhowta maqribka marka ay gaadhaynu kala tegaynaa baynu kala qaadan doonaa caqdigii iyo heshiiskiina saa u galaan marka ay kala tegayeenna ay kala qaataan maqbuud qabla tafaruq waa yahay laakiin xaallo maahe mu'ajal buu noqday muddaa loo sameeyey oo waa tan inta caqdigii la gala la yidhi hadhow baynu kala qaadan doonaa markaa xaalan waxaa looga jeeda waa inaan wakhti loo qabanin maqbuudan qabla tabaruqina inta aanay kala tegin waa inay kala qaataan macnuhu waa sidaa wakadaalika waxaa la mida dahabkaa iyo fidada almadcuumaatu madcuumaadkiiyo raashinadii aan soo sheegnay ayaa iyaguna laa yajuusu ma bannaana beyculjinsi jinsi minhaa ka mida bimilihi in lagu iibiyaa ma bannaana ilaa mutamaasilan isagoo isleeg mooyaane naqdan manquudan xaalu yahay weliba isagoo la tiriyey halkaa lagu tiriyey ay xaalan isagoo xaala maqbuudan gacanta lagu kalay qabla tabaruqi intaan la kala tegin oo waa halkaa uu leeyahay xadiidku والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد oo gacantana lagu kala qaatay haddaa wuxuu uhi wayejuus waxaa bannaan bayculljinsi minhaa jinsi raashinkii ka mida oo bikayrihi lagu iibiyo jinsi kale waa hadhuudh iyo arabikhi waa bariis iyo digir waa kala jinsi waa heed iyo gelley waa kala jinsi markaa laakiin waa isla raashin mutafaadilan isagoo kala badan in la isku iibiyaa waa bannaanya waa ansaxaya laakiin naqdan ay xaalan waa inuu yahay midaan wakhti loo qabanin maqbuudan oo la kala qaatay qabla tafaruqi kala tagga ka horna waa in la kala qaataa waa halka uu xadiidku leeyahay fa ida ikhtalafat haadi alajnaas hadday iskhilaafto waxaan isku iibintoodu fabiicuu kayfa shitum idaa kaana yadan biyad markuu gacan gacan yahay ee gacanta lagu kala qaadanayo waxa uhi sheekhu falow tafaraqa almutabaayicaani labadii wax kala iibsanayay hadday kala tagaan qabla qabdi kullihi dhammaantii intaanay gacanta ku kala dhigin intay raashin isku iibiyeen ama lacagay isku iibiyeen ayay kala tegeen dhammaantii intaanay kala qaadanin baatala caqdigaasi waa buraya waxba kama jiraan weeye qof walibana wixiisii buu leeyahay in loo celiyo ow bacda qabdihi ama intaa barhkii ow bacda qabdi bacdi barhkii intii gacanta lagu dhigay ayay kala tegeen yacnii waxay ahayd laba gadbood iyo laba gadbood baa la isku iibinayey kaba soo qaadoo yacnii ninkani wuxuu iibinayay laba gadbood oo digira ayuu hayay kanna wuxuu hayaa laba afar gadbadood oo berihiisa masalan la isku iibinayey waxa la kala qaatay laba gadbadood oo beriisa iyo hal digira baa la kala qaatay waana la isku iibiyey markii hore afartan iyo labadan waa la isku iibiyey isku caqdi kuray ahaayeen markaa waxaa la kala qaatay laba gadbadood oo beriisa iyo gadba digira baa la kala qaatay laba beriisa iyo mid digirina way hadhay markaa ow bacda qabdi bacdihi baa la kala tegey fafiihi qowlaa tafriiqi safqa waxa ku sugan labada qowl ee ku sugan tafriiqu safqa waa laba qowl oo macruufa ee dariskeenna qaybtiisa hore halkaa inoogu joogo wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرنا ربادي أما أشيادي ربوك هيدا اللي يسكوي بني وعو شيخ رحمه الله تعالى فلو تبرق المتوايعان قبل قبض كل دمانتي تاريك لقاذا من هدايك لتقان بطل وبريان ow bacda qabdi bacdihi barhkii intii gacanta lagu dhigay dabadii ayay kala tegeen fa fiihi waxaa ku sugan qowlaha tafriiqi sabqa sabqada iyo caqdiga kala geyntiisa labadii qowl ee ku sugnaa ayaa ku sugan inta badan waa laga yaabaa inaad aragto ayagoo ku odhanayo unsaa fiihi qowlaha tafriiqi sabqa kutub alusuul baad ku arkaysaa kutub alqawaacid alfiqiya baad ku arkaysaa kutub ulfiqi baad ku arkaysaa ayagoo ku odhanaya fiihi qowlaha tafriiqi sabqa tafriiqu hortu sabqa waa caqdigan iyo gorgoradan mar wada dhacday oo la kala saarayo oo la kala geynayo taa macnaheeduna waxa weeye qofku hadduu iibiyo wuxuu leeyahay iyo wax cid kala leedahay wax iibkiisu ansaxayo iyo waxaan iibkiisu ansaxaynin buu israaciye waxaad ka soo qaadaa shay aa qof wada leedihiin dhul aa qof wada leedihiin gaadhi aa qof wada leedihiin oo inaad iibisana aanu ku wakiilanin ayaad wada iibisood wada faasaxdood lacagtiisii qaadatay shay dhaxalahoo waalidkaa ka dhintay oo aa dhaxalu wada leedihiin baa qofka midahi wada iibiye qofkaasi wuxuu iibiyey markaa wuxuu leeyahay iyo waxaanu lahayn qofku wuxuu iibiyey wax iibkiisu ansaxaya iyo waxaan iibkiisu ansaxaynin dee wuxuu isku daray neef xoolaahiyo iyo xabad doofaara ama xabad eebu isku daray isku iibiyey wuxuu isku iibiyey khamri iyo khal buu isku iibiyu israaciye halkaasaa markaa khilaaf baa ku jiro markuu qofku waxaasoo kala sameeyo ee wuxuu leeyahy waxaanu lahayn wada iibiyo wuxuu iibkiisu ansaxaya waxaanu ansaxaynu iibiyo muxuu yahay xukunkiisu laba qowl baa ku sugan labadaa qowl baa la yidhaha tafriiqu safqa qowlaha tafriiqi safqa mid wuxuu leeyahay badala fi ljamiic dhammaan iibkaasi waa wada burayaa waxa uu isagu leeyahay iyo waxa kale aanu lahayn labadaba waa ku burayaa waxa iibkiisu ansaxaya iyo waxaanu iibkiisu ansaxaynin labadaba waa ku burayaa mid waa kaasoo waa qowl qowlka labaad wuxuu leeyahay maye wuxuu ku ansaxayaa waxa uu isagu leeyahay intiisunbuu iibiyey oo iibku ku ansaxaya intii kale kuma ansaxayo waxaan iibkiisu ansaxayo ayuunbaa iibkiisu markaa soconaya wixii kale ma soconayo labadaa qowl baa la yidhaha fiihi qowlaha tafriiqi safqa haddaba hadkada muctamadka ah ee ay xoojiyaan waxa weeye labadaa qowl inuu ku ansaxayo waxa uu qofku leeyahay iyo waxa xalaasha ah qowlkaa weeye qowlka muctamadkaahi qowlka kale ee odhanaya labadaba wuu ku burayaa isaga waa qowl marjuuxoo laga xoog badan yahay haddaba wuxuu dhi ow bacda qabdi bacdihi barhkii intuu gacanta ku dhigay dabadii hadday kala ta bacda qabdi bacdi barhkii intii gacanta lagu dhigay dabadii hadday kala tagaan fa fiihi qowlaha tafriiqi sabqa sabqada iyo caqdiga kala geyntiisa iyo kala saaridiisa labadii qowl ee ku sugnaa ayaa ku sugan oo ka muctamadkaahi uu yahay intan imminka la kala qaatay ee tusaalaheennii labadan gadbood beriska ee gadbadan digirta wuu ku ansaxayaa labadii kalena waa ku buray oo iibkoodii waxba kama jiraan dib hadday u kala iibsanayaan mid waxba kama jiraan midna wuxuu leeyahay maya labadaba waa ku wada buraya intan iminka la kala qaatay inta kaleba waa ku buraya waxba kama jiraan nin walba wuxuu lahaa ha qaato dib hadday wuxuu kala iibsanayaan ha u kala iibsadaan fiihi qowlaha tafriiqi sabqa waa sidaa walaa yajuusu ma bannaana baycu lgharar iibka la yidhaha baycu lgharar iibka kadada ay ma bannaana ka bayci cabdin addoon iibintii oo min cabiidiy addoommadeydii ka mida buu masalan yidhi ow tayrin fi lhawaa ama shimbir hawada ku sugan iibinteeda walaa yajuusu ma bannaana buuhi shaqo ma ansaxayo baycu lqarar iibkii qararkiiya kaduu ku sugan yahay iibka qararkiiya kaduu ku sugan yahay ma ansaxayo iibkiisu waa waxa cidhibtiisu markaas ay madowdii aan la garanaynin ama yacni laba arrinoo markaa kooda qaalibkii uu cabsi badan yahay dhex wareegaysanaya shayga markaa laga jaahiliyan la garanaynin shayga mubhamka ah ee qarsoon shayga aan la arkin waxyaalahaasoo dhan oon cidhibtiisiiyo wuxuu ku dambayn doona iyo wuxuu noqon doona aan la garanaynin ayuu noqonayaa ka bayci cabdin waaba addoon iibintii min cabiidii yacni waxaan kaa min min min cabiidin ka bayci cabdin min cabiid ama min cabiidii yani qof baa markaa wuxuu leeya waxaan iibiyaa addoon ka mid a ka bayci cabdin min cabiidi addoon addoomma ka mid a ow tayrin fi lhawaa ama shimbir hawada ku sugan yacnii shimbirni duushay oo kale leanna waa qarar waxaad dhiibi karaysa maaha xadiidka nabigana sala allahu alay slm imaam muslim warinayo nahaa can bayci alcasaati wa can bayci alqarar ayuu diiday faslun fii axkaami alkhiyaari khiyaarka waxa la yidhaahdo ayuu fasal yahay khiyaarku waxa weeye asalka marka shay la kala iibsado waa inuu laasimo le'anna ujeeddada laga leeyahay waxa weeye qofkani shaygan u iibsaday inuu milkiye uu ku tasarrufo kan kalena lacagtan iyo waxaanu dhaafsay inuu milkiye uu ku tasarrufo laakiin shaarica ama sharciga ayaa wuxuu baneeyey waxoogay khiyaara iyo door ah dadku inay leeyihiinoo iyadoo markaa labadan qof ee caqdiga galay jaanis la siinayo haddii uu qofku shaygii ka murugoodo ama shaygii markaas uu la noqon waayo ama siduu moodayo uu noqon waayo waxoogay jaanisa baa la siiye waa jaaniska markaa khiyaarku khiyaarkuna laba qaybood buu u qaybsamaa marka hore khiyaaru tashahiya khiyaaru naqiis ama khiyaaru lcayb baa la yidhaha khiyaaru tashahi wuxuu noqdaa khiyaaru majs iyo khiyaaru shardi buu noqdaa khiyaaru naqiisana khiyaarulcayb baa la yidhahdo isaguna wuu inoo iman doonaa waxau idhi markaa sheekhu raximah ullahu tacaala waalmutabaayicaani labada qof ee wax kala iibsaday bilkhiyaari khiyaar iyo doorbay leeyihiin bayna imdaa'ilbayci bayci inay socodsiiyaan wa faskhi iyo inay fasakhaan doorbay u leeyihiin ee yahbutu lahumaa waxa u sugmaya alkhiyaaru lmajlisi baa u sugmaya fii anwaaci albayci iibka noocyadiisii ka salami sidii salamkii oo kale maa lam yatafaraqaa intaanay kala tegin ay muddata cadami tabaruqihima muddada aanay kala tegin curfan curfi ahaan aan odhan way kala tegeen ee yanqadicu khiyaarulmajlisi wuxuu ku go'ayaa imaa bitafaruqi lmutabaayicayni oo la kala taga bibadanihimaa jidhkooda can majlis alcaqdi majliskii iyo goobtii caqdigu ka dhacay ow bian yakhtaara almutabaayicaani inay doortaan lusuuma alcaqdi falow ikhtaara axaduhumaa lusuuma alcaqdi hadduu doono walam yakhtari ilaakharu fawran deg deg aanuu dooranin saqada xaqu min alkhiyaari waa dhacaya wa baqiya alxaqu lilaakhari ka kale ayuu markaa xaqi u hadhayaa waxau sheekhu leeyahi raximah ullahu tacaala waalmutabaayicaani labada qof ee wax kala iibsaday bilkhiyaari khiyaar iyo door bay u leeyihiin bayna imdaa'i ilbayci iibkii inay socodsiiyaan wa faskhi iyo inay fasakhaanba waase goorma maa ee yahbutu lahumaa waxaa u sugmaya khiyaarulmajlis khiyaarka majliska iyo goobta lagu kala iibsaday fii anwaaci ilbayci iibka nuucyaalkiisa ayuu khiyaarulmajliskaas ku sugmayaa ka salami sida salamkii oo kale baycu rabowgii tawliyadii ishraaggii noocyaashii iibkao dhan maa lam yatafaraqaa ay muddata cadami tafaruqi curfa inta aanay curfi ahaan u kala tegin ee la odhanayo labadaa qof way kala tegeen curfi ahaan li'annahu shayga haddaanu xad luqada ku ayniyo sharciga toona curfigaa loola noqdaa haddii labadaa qof la odhanayo way kala tegeen khiyaarmaskoodii wuu go-ay haddii la odhanayo may kala tegin khiyaarkoodii weli waa jiraa waana sida markaa xadiidka saxiixa ay tilmaamaya almutabaayicaani kullu waaxiduma bilkhiyaari calaa saaxibihi maa lam yatafaraqaa labada qof ee wax kala iibseen mid waliba khiyaar iyo door buu leeyahy saaxiibkii uu leeyahay intaanay kala tegin xadiidii kale waa kii almutabayicaani albayicaani bilkhiyaar labada qof wa khiyaar bay leeyihin iyo door maa lam yatafaraqa inta aanay kala tegin haddii ay run sheegaan caddeeyaan wixii ku jira waxa ay kala iibsanayaan ceeba burika lahumaa fii baycima waa loo barakaynaya wain kadabaa wa katamaa hadday been sheegaan ay qariyaanna muxiqat barakatu baycihimaa barakadii iibkooda waa la tirayaa haddaba wuxuu hi e yanqaicu waa go-ayaa maa lam yatafaraqa ay muddata cadami tafaruq wa curfan intaanay curfiyaan u kala tegin ee yanqaicu waa go-ayaa khiyaarulmajlisi wuxuu ku go-aa laba arrimood imaa bitafaruqi lmutabaayicayni oo bibadanihimaa jidhkoodii kala kala taga can majlis alcaqdi meeshii caqdigu ka dhacay hadday ka kala tagaanu midna kadikaa ka baxo midna kadikaa ka baxo khiyaarkii ahaa intay wada joogaan ee mid waliba uu xaqa u lahaa inuu ku celiyo shaygii kii iibsaday u lahaa iga celi kii iibyana la odhan karaya ii soo celi ee xaqa sharciguu siiye kaasi waa meesha waa ka baxay waa go-ay khiyaarkaasi ow ama bian yakhtaara bian yakhtaara almutabayacaan inay labada wax kala iibsanayay doortaan lusuuma alcaqdi caqdigii inuu laasimo caqdigii inuu laasimo oo sidaa ku go-o inay markaa doortaan oo yidhaahdaan markaa waxaan dooran lusuuma alcaqdi haddaba falow ikhtaara axaduma lusuuma alcaqdi haddii midkood uu doorto caqdiga laasibitaankiisa ou yidhaahda aniga xaggayga caqdigii waa ka laasimay walam yakhtar ilaakharu ka kale aanu markaa isaguna fawran si degdega isaguna aanu u dooranin saqada xaquhu min alkhiyaari xaqiisii khiyaarka uu lahaa wuu dhacay kaa doortay isaga lusuuma alcaqdiga xaqiisii khiyaarka uu dhacay wa baqiya alxaqu lilaakhari xaqi laakiin kii kale ayuu hadhayoo isagu intaa la wada joogo mar haddaanu lusumalcaqdi isagu dooranin intaa la wada joogo isago khiyaarkiisi waa leeyihi halkaa waxaynu kaga baxnay khiyaarka le khiyaarulmajlis waxaynu leegna khiyaaru shard walahumaa waxa u sugnaaday ayilmutabaayicayni wakadaa liaxadina midkoodna waa la mide idaa waafaqahu alaakharu ka kale markuu la waafaqo an yashtaridaa alkhiyaara inay shardistaan fii anwaaci albayci iibka noocyaashiisa ilaa alaaata ayaamin ilaa saddex maalmood wa tuxsabu min alcaqdi ayaa laga xisaabinayaa laa min atafaruqi kala taga laga xisaabin maayo falow zaada alkhiyaaru calaa alaaati hadduu ka korno batalalcaqdu waa buraya walow kaana almabiicu hadduu yahay mima yafsudu fi lmuddati almushtarata muddadaa la shardiyay mid xumaanayana batala alcaqdu caqdigaasi waa buray waxau sheekhu leeyahay walahumaa waxaa u sugnaaday labadii ayilmutabaayicayni labadii wax kala iibsaday wakadaa liaxadihimaa midkoodna wuuuso idaa waafaqahu lakharu ka kale markuu la oggolaado eh midkoodna waa qabsan karaa hadduu ka kale la oggolaado labadoodubana waa wada qabsan karaane waxaa u sugnaaday an yashtarida alkhiyaar inay shardisaan khiyaar khiyaaru shardi khiyaaru tarawi ba waa la yidhaahdaa fii anwaaci albayci iibka noocyaalkiisa oo dhan inay shardistaan bay leeyihiin yacnii midkood ama labadooda baayici mushtari midku doonaba ha ahaadee ilaa alaaata aamin ilaa saddex maalmood oo habeenadan lala qabo in markaa ay shardisaan inaa shaygii waan iska soo eegaya waan ka soo baarandegayaa buu leeyahay waxaanay u deliishanayaan xadiid markaa saxiixahoo nin lagu degi jiray wuxuu iibiyo ayaa nebigu wuxuu idaa baayacta faqul laa khilaaba markaad wax gadato waxaad tidha waroy khiyaama ma jirta yaan la iskhiyaamaynin riwaayo bayhaqigu leeyahayna waxay sii tilmaamaysay intaa kadib khiyaar ayaad leedahay wax kastoo aad gadato saddex maalmood mar haddaad siaa tidha waroy khiyaama ma jiro waroy yaan la is hoosgelin wixii lagu hoosgeliya ilaa saddex maalmood khiyaar iyo door baad u leedahay inaad iska soo celiso halkaasayay markaa u deliishadeen wa tuxsabu muddadanna min alcaqdi caqdiga ayaa laga xisaabinaya iyo marka heshiiskaasi dhaco caqdigan shardigu la geliyey marka uu dhaco ayaa laga xisaabinaya laa min atabaruqi kala tagga laga xisaabin maayo hadday saacaad wada joogaan laga xisab xilliga caqdigu dhaco baa laga soo xisaabin falow zaada alkhiyaaru cala alaaati saddexda hadduu ka kordho oo afar cishay wax ka badan la yidhahdo batalilcaqdu caqdigu waa burayaa waxaa kaloo shardiga dee saddexdaa cisho wax ku xumaanaya waa inaanu ahayn ee walow kaana almabiicu waxaan la kala iibsay hadduu yahay mima yafsidu fi lmuddati almushtarata muddadan la shardiyey waa wax ku xumaanaya waa waxoogay raashinahoo ama waa caano oo dee haddaad saddex cisho hayso alaku ay saddex cisho ku xumaanayaan kaana markaa kuma ansaxayo batal alcaqdu caqdigaasi wuu ku buraya shaygiiba mar hadduu muddadaa la shardisay khiyaarka uu ku xumaanayo kaasayse caqdi waa ku buraya mar hadduu intaa ku xumaanaya laba golo khiyaar in la geliyo haddaba labadan khiyaar ee khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru shardi waa wax inaga maqan oo dadkeenna wax iibinaya ka maqan waayo laba arrimood adduunku ama ganacsiga iyo macamusharka way kala dhaxlaanoo ka jad iyo ka awowye ka awoway u leeyihiinoo dhaqan bay soo arkeen iyo sida wax loo iibiyo ama aqoon bay u yeeshaano way bartaan labadaa midna ma lihiinaya intaynu miyuun ka nimi ayuunbaa bacadlayaashan inamadii la soo joojiyey iyo meheladaan la soo dhex joojiyey markaa meel wax lagu gadayana ab iyo awowtoona uma lahaynoo ma soo arag wax loo dhigay oo loo sheegayna ma jirto markaa haddaad kaba baayacdood ka tagta way isdilaysaanba iskaba daa yacni waxaad ka iibsatoo tidhaahdo waa rayacdi iga celi ama lacagtii isiiye haddaad kaba baayacdood ka tagto horta ruux dumar ee iyada suurtagalba uma aha intay wax ka baayacda inay ka tagto bal tarayga bay odhanayaan ma way qabsanayaan waa waa yacni waa dhibaato jirta runtii adduunka waxaad soo gelaysaa meherad masaajid kaa leeg wax alliyaaliyo wuxuu hayaa dhulka ka dhigaysaa wuxuu korayaa salaamuu korayaa daaqado dhan baad ka furfuraysaa isagoo ku baryayaad iskaga tegaysaa kuna caayi maayo kuna aflagaadayn maayo kuna qabsan maayo waayo waa dhaqan ganacsi uu soo arki jiro kaajadakajaa u dhaxlay laakiin innaga midaynu soo aragnayna ma jirto aqoon diineedaynu barannayna ma jirto markaa waa dee waraabayaashaasu wax iibinaya markaa halkaa taagane ilaahay hadduu kaa badbaadiyo aad markaa dee burasido wa idaa wujida bilmabiici shayga mabiicdaa marka laga helo caybun ceeb marka laga helo ceebtaasoo mawjuudun mawjuud ahayuu jiray qablalqabdi gacan kudhigidda ka hor ceebtaasoo tanqusu bihi ku nuqsaami aw ilcaynu naqsanay ku nuqsaamaysa yafuutu bihi qaradun saxiixun ujeeddo saxiixa ay ku tegayso oo wa kaana alghaalibu sida badanna uu yahay fii jinsi daalika almabiici shaygaa la iibinaya jinsigiisa cadamu daalika alcaybi ceebtaa la'aanteed ka zinaa raqiiqi wa sariiqati wa ibaaqati addoon baa la kala iibsanayo zinuu yaqaana tuuguu yaqaana dhuumasha ayuu yaqaana falilmushtarii kii mushtarkaa iibiye waxa u sugnaaday radduhu inuu celiyo ay almabiica inuu celiyaa buu leeyahy halkan wuxuu sheekhu inooga gelayaa khiyaarkii saddexaad oo khiyaarulcayb ama khiyaaru naqiisa ayaa la yidhaahdaa waxa weeye shaygii la kala iibsaday oo ceebe ka soo baxday muddada ka soo wareegtay intay doontaba ha ahaato haddaba ceebta lagu celinayo iyo quyuudda iyo tilmaamahay leedahay baa sheekhu halkan inooga gelaya waxau yidhi sheekhu waidaa wujida marka la helo bilmabiici shaygii mabiicdee la iibinaya caybun ceeb ayaa laga helay ceebtaasoo mawjuudun qabla alqabdi jirtay intaan gacanta lagu dhigin macnaha shaygani intaanad adigu la soo wareegin aanad iibsanin inaanu gacantaada soo gelin ayuu ceebtan lahaa waa ceeb lagaaga iibiyey oo ninkii kaa iibiyey kala timi halkaa maxaa ku baxaysaa intaad haysatay hadday ceebtu ku timaaddo ama ceebta adigu aad ku sabayso dee celin ma lihidin laadaa ceebaye ee waa inay mawjuudun qabla alqabdi intaanad gacanta ku dhigina shaygan aan kuu soo wareegin ceeb jirtay oo ninkii lahaa uu ku haystay oo xaggiisa jirtay waa inay tahay tanqusu bihi alqiima waana inay tahay ceeb qiimihii shaygani ku nuqsaamayo awil caynu ama shayga cayntiisa iyo muuqaalkiisii baa ku nuqsaamaya naqsan yafuutu bihi qaradun saxiixun naqsi uu ku tegayo qarad iyo ujeeddo saxiixa masalan ceeb way tahay laakiin ceebtani wax qiimay nuqsaaminaysaa ma jirto dee kuma celin kartee markaa iska iibiyo haddaanad shaygii doonaynin dee iibiyo la qiimihiisii qaado ee waa inay qiimi nuqsaaminayso ama qiimi ma nuqsaaminayso awilcayna awilcaynu naqsa yafuutu biqradu saxiix ama waa inay shaygan cayntiisii nuqsaaminayso oo naqsi qarad iyo ujeeddo saxiixa oo qofkan iibsaday uu ka leeyahay waa inuu meesha ka baxayaa haddii markaas dee wax yar masala neefkii nabar yar oo kale uu leeyahay oo aan waxba u dhimaynin oo aan markaa dee cayntiisi iyo muuqaalkiisiina aan waxba yeelaynin kaasoo kalena ceeb maaha ee waa inay ujeeddo saxiixay wax ujeeddo laga leeyahay waa inay tahay masalan dee haddaad neefkanba markaa waad yar xanuunsanayso baridiisii waxaa sidaa doonayaashe baridiiba daco waa ka goosatay oo midh bariyaba ma leh dee markaa cayntiisi baa nuqsaansanoo naqsigiina waa naqsi yafuutu bihi qaradun saxiixun uu ku tegayo laakiin had ka waran hadduu orgiga ama onka xiniin yahay waa nuqsaansan iyo waatan labadiisii xiniyoode kuuskuusayd mid maqan tahay laakiin xiniintiisa maxaa kaaga tacalluqay haddaad qalato yacni kollayba waa tuuraysa wax alla wax kaaga tacalluqaa ma jiro marka waa inuu yahay cayntan waxa nuqsaamiya naqsan yafuutu bihi qaradun saxiix waa inuu ku tegayo ee ugu nuqsaansan yahay ama dhegtiisanaa yar ama dhegtiisanaa gaaban oo waan celinaya mee waa inay wax ku tacalluqaanoo ujeeddo aad lahayd meesha ka baxaysaa ayaa lagu leeyahy owlcaynu naqsa yafuutu bihi qaradun saxiix wa kaana alghaalibu fii jinsi dalika almayu cadamu dalika alcayb welibana waxaa kaloo laga maarmaana waa in ceebtaasi shaygan jinsigiisana inta badan aanay lahayn shaygani waa ceeb laakiin ceeb ha ahaadee waxa la midkaa oo dhammi waa wada leeyihiin kaana kuma celin kartid markaa dee bal kaba soo qaad haddaad tidhaahdo neef geel oon habeed lahayn baan doonayaa ma helaysaa yaani qolyaha reer magaalku waxa dhahaya wuu isku kaajeebay odhanaya habeeddaba ma yaqaanaanoo neef kale isku kaajeebay odhanaya neef isku kaajeey anugu ma doonayo dee ba haddaynu kaba soo qaadaynu idhaahna waa ceeb miyaa la helayaa neef geel oo aan markaa habeeddaa lahayn lama helayo lama soo helayo weeye markaa shaygan ceebtaahi waa inuu qaalib ahaan jinsiga shaygan waa inaanu lahayn laakiin wixii ceeb ha ahaatee hadduu waxaanoo dhammi wada leeyihiin iyaduna ceeb ma noqonayso had ya gorale ceebaha markay fuqahadu ka hadlayaanna ilaa lix baab bay kaga hadlaano caybulmabiic waa tanaynu hayno midna cayb aludxiya waalhadyi waalcaqiiqa ceebtooda waa waxa hilibka nuqsaamiya caybulijaara marka kirada laga hadlayana ceeb bay leedahayoo waa wixii manfacadan raadaynaya midna waa caybu nikaax waa wixii mucaamaladii waxyeelaynaya caybu sadaaqna waa wixii qarad saxiixu ku tegayo caybulkafaara jirta waa wixii markaa iyadana camalkii dhimaya darar bayina markaa wuxuu inoogu misaaliyey ka zinaa raqiiqi waaba addoon ayaa la kalaysay berigii hore ee dee fuqahadani kutubta qorayeen dee gaalaa la dagaalamayo oo jihaad kaa oognaayo gaaladaa la addoonsanay dabeetana sidaa sayladdaa adhiga iyo geela ayaa addoommaduna u lahaayeenoo markaasaa amhilada fuqahada yacni wada addoon midhan baa ka buuxa ka zinaa raqiiqin addoon baa lakisa addoonka zinaduu yaqaana wa sariqatii waa tuug wa ibaaqatii waa mid dhuumanaya oo fakaraya un markaa waxyaalahaasoo dhammi hadday jiraan falilmushtarii kii iibsay waxaa u sugnaaday radduhu inuu celiyo ay ilmabiica inuu celiyo ayuu leeyahay oo ciddii lahayd uu ku celiyu idhaahdo shaygaagii aan kaa iibsaday waa kane ceebtaasu yeeshaye iga celi ayuu leeyahay waana markaa ayada labdeeda axaadiid fara badan baa ku soo aroortay oo nebigu sala la alay sl uhi laa tusaru libila waalhanam waar hagaaxinina geelaya adhiga faman ibtaacahaa fa huwa bikhayri nadarayni bacda an yaxlubahaa hagaaxinina wuuhi geelaya adhiga markaa iibinaysaan qofkii iibsadaa intaa kadib iyadoo la gaaxiyey wuxuu leeyahay laba arrimootooda khayr badan indulisay kadib hadduu doono wuu iska haysan hadduu doonana waa celinaya saac timirana wuu raacinaya waa wax dhacaa ama inaga meelka horena u dhici jiray imkana dhaca masalan qofku hal buu iibinayaa irmaan ama neef irmaan buu iibinayaa dabeetana laba cisho ayaan la soo yacni lisaynin sayladdii waxaa la keenayaa iyadoo candhadu intaa leegtay oo naas waliba intaa leegyahay dabeetana halkaasaa lagu jirrabayaa gaawa ama hadhuub baa laga buuxinayaa waa la kaxaysanaya waxaa la odhanayaa waa neef caano badan beritaa dabeetana laysoo dhanayaa maalo waxba waa dhiiqi waaysa shoog gabna ayay ahayd yacnii lagu soo gaaxiyey marka ceebtu waa taas wey waa taqriir ficliya markaa nebigu sal alla alay sl uli qofka sidaasoo kale loogu soo gaaxiyo ee dabeetana intuu maalay kadib ogaadaa ha celiyo hadduu doonana ha iska hayso hadduu doonana ha celiyo oo ha raaciyo saac timira ha raaciyo saac timira unbuu raacinaya walaa yajuus ma banaana baycu hamarati midha in la iibiyo almunfaridati cani shajarati geedda ka gaara muطlaqan ayadoo markaa i mudlaqa ay can shardi اlqadci shardi goosasho ka idlaaqan ma bannaana ilaa bacda buduwi ay duhuuri salaaxiha wanaaggeedu intuu muuqday dabadeed mooyaane waxau sheekhu leeyahay walaa yajuus ma banaana baycu hamara midha in la iibiyo almunfaridati cani shajarati ee ka goonida ahayd geedda haddii ayadiyo geedda laysku iibinayo oo masalan geedkan timirta geedkan gobka geedkan yacni xamarta isaga iyo haddii midhihiisaba laysku iibinayo ayada way bannaan tahay yacnii xaalad kasta bishardi alqadci wa bigayri alqardi qadcina waa ku bannaan tahay laakiin walaa yajuusu baycu hamara ma banaano almunfarida cani shajarati ee geedda ka gaarka geeddiina aan la iibin lakiin midhihii la iibiyey muطlaqan ayadoo la idlaaqay ay can shardi اlqadci shardi iga goosa ayadoon la raacinin ma bannaana ilaa bacda buduwi salaaxiha intii wanaaggeedu muuqday dabadeed mooyaane haddii shaygan wanaaggiisu uu muuqdo ou bislaanshihiisii gaadho isaga waxay leeyihiin aafaad iyo caahaad beri yani aamin buu ka yahayoo iga gooso iyo ha goosanin iyo ha kuugu yaalla midnaba iyadoon loodhan waa la kala iibsan karaa laakiin haddii bacda qabla buduwi salaaxu uu yahay ayada bishardi alqadci laakiin la cuni karo bishardi alqadci iyadoo iga goosan la raaciyo mooyaane ma bannaana xadiidkii saxiixana wuxuu ay bukhaariy muslim ay warinayeen annahu sal l sl nahaa can bayci hamarati qabla buduwi salaaxiha lannu cahaad baan looga aaminahayn allahuma waxay dhahay in shardi qadcin iyo hadda iga gooso la raaciyo mooyaane walaa yajuusu baycu hamarati almunfaridati ma bannaano cani shajarati ka gaarka idinka kelida ahayd ma bannaano in la iibiyo mutlaqan iyadoo laga idlaaqoon la raacin ay can shardi alqaطci shardiga goosasho la'aanteeda iyadoo laga idlaaqoon la raacinin in la iibiyaa ma bannaana ilaa bacda buduwi salaaxiha intii wanaaggeedu uu muuqday dabadeed mooyaane wahuwa salaaxunaa fii maa laa yatalawanu wixii aan midaboobin waa intihaawu xaalihi xaaladdeedu inay gaadho ilaa maa yursadu minhaa haaliban sida badan wixii looga qasinayay ka xalaawati qasabin waaba qasabka ama alasongale macaankiisoo kale wa xumuudati rumaanin rumaankaoo kale waa dhanaanshihiisa wa liini tiinin tiinkoo kale waxa weeye jirayciisa wa fii maa yatalawanu wixii markaa midaboobayana bian yaakuda waa inuu gudagalo fii xumra casaan ow sawaadin madow ow sufratin ama huruud kalcunaabi iyo walijaasiba weeye iyo walbalxi amaa qabla buduwi salaax intaan wanaaggoodu muuqanin falaa yasixu baycuhaa muطlaqan in la iibiyaa ma bannaana laa min saaxibi shajarati walaa min hayrihi in laga iibiyo ilaa bishardi alqaطci shardi goosasho mooyaane sawaun jarat alcaadatu biqaطci hamarati kuod yacni socotaya amlaa kumay soconnina marka la odhanayo wanaaggii midhaha ayaa muuqday oo waa la goyn karaa ayadoon markaa waa la iibi karaa iyadoon shardi qadcin iyo goosasho la raacin wuxuu idhi salaaxu wahuwa fii maa laa yatalawan khudaarta qaarkood markay bislaadaan midab bay sameeyaan qaarkoodna jilayc bay sameeyaan markaa wuxu uhi wahuwa buduwu salaaxa wanaagga muuqashadiisu midhaha marka odhanaya wanaaggoodii baa muuqday oo way bislaadeen wahuwa fii maa laa yatalawan waa waxaan midaboobin khudradda aan midab ku bislaanin waa intihaawu xaaliya xaaladdeedu waa inay gaadhaa ilaa maa yursadu minhaa haaliban haalib ahaan wixii looga qasdinayey oo ka xalaawati qasabin qasabkii oo kale waa inuu macaanaadaa wa xumuudatu rumaanin rumaanka oo kale waa inuu dhanaanaadaa wa liini tiinin tiinka oo kale tiinku maaha keenan waa kan markaa ka baxa ee markaa timirtu ayuu markaa ku macaan dhow yahay markaa isagu dee ka baxa shaam wa fii maa yatalawanu wixii midaboobayeyna bian yaakhuda waa inuu gudagalo fii xumratin casaan oo u casaadaa aw sawaadin ama madow ow madoobada ow sufratin dee amau booro noqdaa kalcunaabi waljaasi wey dee ma cunaabi iyo ijaas baynu galee cunaabguna waa ku casaada ijaasguna saxaraha wada waxaynu joognaa wada qodaxdaah qudartu way nagu yar tahay walbalxi iyo markaa balxigiiba markaa timirtu markanay markaa iyadana ay cawlan tahay weeye markaa aanay gaadhin xilliga rudabka wa amaa qabla buduwi salaax wallahu aclam halkaa inoogu joogo